caalamiga ah ee cadaaladda bulshada waxaa si rasmi ah ugu dhawaaqay golaha guud ee qaramada midoobay lix iyo labaatankii nofeembar sanadkii laba kun iyo toddobadii iyadoo loo doortay labaatanka februaayo in la xuso sanad walba tobankii juun sanadkii laba kun iyo sideedii hay-adda shaqaalaha adduunka iilo waxa ay si siman u ansixisay baaqa cadaaladda bulshada ee loogu talagalay caalamiyeynta cadaaladda ku salaysan sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii shirweynaha adduunka ee horumarinta bulshada ayaa ka dhacay magaalada copenhagen ee denmark halkaas oo in ka badan boqol hogaamiyeyaal siyaasadeed ah ay ku ballanqaadeen la dagaalanka saboolnimada xoojinta shaqo abuurka buuxa iyo dhisidda ah bulsho xasiloon oo nabdoon waxaa kale oo ay isku raaceen in horumarinta bulshada uu diiradda saaro danta iyo wanaagga dadka bishii februaayo laba kun iyo shantii dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay waxa ay dib u eegis ku sameeyeen baaqa copenhagen iyagoo ka dooday siyaabaha lagu sii horumarin karo cadaaladda bulshada lix iyo labaatankii nofeembar laba kun iyo toddobo golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in labaatanka februaayo inuu noqdo maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada taas oo markii ugu horeysay la xusay sanadkii laba kun iyo sagaalkii shirweynihii adduunka waxa uu adkeeyey in horumarinta bulshada ay tahay in lagu saleeyo cadaalad midnimo iswaafajisan iyo sinaanta gudaha iyo dibadda dowladaha isku tegay ee xubnaha ka ah qaramada midoobey ayaa dejistay xerar iyo siyaasado sare loogu qaadayo cadaaladda bulshada heer qaran iyo gobol iyo caalami si loo xaqiijiyo fursadaha shaqo oo siman sinaan shaqaale iyo helitaanka kheyraadka dhammaan dadka xuska maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada waxa uu ku salaysan yahay fikradaha ah in cadaaladda bulshada loo horumariyo oo ay noqoto yoolka ugu muhiimsan ee siyaasadaha qaran iyo kuwa caalamiga ah ee aragtida qaramada midoobay qaramada midoobay waxay muujisay muhiimadda ay leedahay horumarinta shaqo sharaf leh iyo kor u qaadista ajendaha caalamiyeynta cadaaladda ku dhisan saameynta caalamiyeynta inkastoo caalamiyeyntu ay keentay fursado hor leh sida ganacsiga maalgelin socodka raasamaalka iyo horumarka farsamada gaar ahaan tiknolojiyadda macluumaadka haddana caqabado waaweyn ayaa weli jira caqabadahaas waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale amni darro saboolnimo takoor sinaan la-aanta bulshada dhexdeeda ka jirta iyo tan u dhaxaysa dalalka iyo caqabadaha ka hortaagan isku xirka buuxa iyo horumarinta fursadaha la heli karo maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada waxaa laga xusaa adduunka oo dhan labaatanka februaayo sanad walba maalintan waxay ujeedadeedu tahay in la iftiimiyo muhiimadda ay leedahay in la dhiso bulshooyin sinaanta ku dhisan lana xaqiijiyo dadaalada lagula dagaalamayo cadaalad darrada iyo humanti la-aanta shaqo khatar ku ah daryeelka bulshada haddaba si aan wax badan uga ogaano aragtiyada bulshada kismaayo ee ku aadan xuska maalinta cadaaladda bulshada ayaan codqabadka idaacadda waama la dhex qaadnay qeybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada odayaasha dhaqanka iyo ururada haweenka annagoo wax ka weydiinay waxa ay kala socdaan xuska maalintani caalamiga ah ee cadaaladda bulshada sida ay bulshada ku nool kismaayo u helaan adeegyada cadaaladda iyo sidoo kale fursadaha loo siman yahay ee shaqada magacay waa hebe maxamed aadan waa ku dhawaa barnaamijka walaalo maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada world day of social justice waxaa la xusaa labaatanka februaayo sanad walba waxaa la asaasay si loo xoojiyo doodaha ku saabsan sinaan la-aanta farqiga xuquuqda bulshada iyo fursadaha siman ee bulshada waxaa sidoo kale dhiirigelinaya hay-adaha qaramada midoobay si loo abuuro bulsho ay ku bulsho ay ka jirto cadaalad iyo horumar waara sinaanta iyo sharciga maalinta cadaaladda adduunka ani ahaan dee waxaan ka aaminsanahay inay tahay maalin muhiim ah bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada jubbalandna muhiim u ah markaasi in la xuso cadaalad markii la dhahana dee dabcan waxaa yacni ku ah ama ka hor imaanaya waa cadaalad darro dee meel cadaalad darro ay ka jirtayna dee cid ku noolaan karto inaysan jirin aaminsanahay ani ahaan waxaa aaminsanahay inay tahay cadaaladda wax aada iyo aada muhiim u ah in marka dhammaan kadib haddaan ka hadlo mawduuca xuska maalinta cadaaladda ee adduunka laga xuso sanad walbo labaatanka febraayo haddii aan u gudagalo mawduucaas waxaa weeye xuska maalinta cadaaladda waa maalin weyn oo bulsho weynta adduunyada ku nool ama gaar ahaan soomaaliya ay warbixino laga siiyo ama ay arkaan waxqabadka ama waxyaalaha la taaban karae laga gaaray
waa maalin la asteeyey cadaaladuna waa furaha wadajirka ama midnimada run ahaantii bulshada haddii ayna cadaalad helin dee nolol ma dhanka kale cabdulaahi maxamuud oo ka tirsan bahda cadaaladda jubbaland ayaan dhankiisa ka wareysanay adeegyada cadaaladeed ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland helitaanka adeeg cadaaladeed waa muhiim waa ummaduna waxyaabahay ugu baahida badan tahay bay ka mid tahay ummadan cadaalad lahaynna ma jiri karayso haddii aan su-aasha aad usoo gudbo jawaabteeda wasaaradda cadaaladda jubbaland dabcan markii sidaa loo sheego dee waa wasaarad aad u ballaaran weeye qeybo fara badan ayay leedahay qeybahaas qayb kasta oo ka midana waxaa ka iman karta cabasha ayaa ka iman karta waxay leedahay sidoo kale arrimaha qoyska oo maxaan ku dhahay lagu xali iyagana dhinaca cadaaladana laga fiiriyo sometimesna macnaha laga fiirin karo xagga arrimaha diinta laga fiirin karo marka guud ahaan howlahaas oo dhan wasaaraddu way way ka shaqaysaa wax kasta oo kusoo dhaca oo cabasho ahna inay meeshii ay ku habboonayd geyso ayay isku daydaa ujeeddada xuska maalintani caalamiga ee cadaaladda bulshada ayaa mid looga gol leeyahay in bulshooyinka lagu baraarujiyo muhiimadda ay leedahay in qof walba uu helo cadaalad lagana gudbo caqabadaha hortaagan cadaaladda sida takoorka sinaan la-aanta dhinacyada kala duwana